wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo uu helinayay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka doctor guuleed cabdijaliil ayaa si wadajira maanta u dhagax dhigay dhismaha cusub ee xarunta kaydka talaalka qaranka oo noqon doona xarun weyn oo lagu kaydin doono talaalka dalka mashruucan waxaa goobjoog ahaa madaxa talaalka qaranka doctor maxamed maxamuud daaro iyo wakiilla ka socday xubnaha gacanta ka geysanaya hirgelinta mashruucan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor guuleed cabdijaliil ayaa sheegay in xaruntan dhismeedu ay ka turjumayso horumarka caafimaadka iyo soo kabashada guud ahaan caafimaadka dalka waxaa ilaahay mahad diis ah oo maalin taariikhi ah inaan goobjoog u nahay dhagax dhiggii dhismihii talaal kaydka tallaalka qaranka oo ah maaragtay xarun lagu kaydin doono dhammaan tallaalka caruurta soomaaliyeed iyo hooyooyinka soomaaliyeed la siiyo oo ay dowladda soomaaliya mas-uulka ka tahay arrintan waa arrin taariikhi ah runtii markaa fiirisid burburka ku yimid hannaanka caafimaadka dalka oo maaragtay burburkiisu sida caadigaana markii wax la burburinayo wakhti kooban dhaco in lasoo kabtana wakhti dheer u baahdo waxay nagu qaadatay inaan soddon sano soddon iyo dhowr sano kadib inaan maanta dhagax dhigayno kaydkii tallaalka qaranka oo ah dhisme halbowlo u ah ilaalinta kaydinta maaraynta dhammaan tallaalka maaragtay arrin maaragtay taariikhiga waa runtii waqti xaadirkan aan joogno kaydka tallaalka maadaama uunan noo dhisnayn waxaa la isticmaalaa dalalka deriska dal ka mid ah oo ah dowladda kenya oo lagu kaydiyo dhammaan tallaalada loogu talagala soomaaliya maadaama soomaaliya aysan lahayn xarun qaran oo loogu talagala kaydinta tallaalka in tallaal la kaydiyana waxay u baahan tahay in loo dhiso dhismo casri ah qalabaysan standard ah u gaar ah waxyaabihii loogu talagalay in lagu maareeyo tallaal marka maanta oon joogno dhagaxdhiggii runtii waa maalin taariikhi ah waxayna muujinaysaa soo kabashada iyo dib u dhiska kaabayaasha caafimaadka dalka oo maalinba wax lagu daraya wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay inay tahay maalin weyn maadaama soddon sano kadib ay tahay markii ugu horreysay ee dalka laga hirgeliyo xarunta kaydka talaalka qaranka
waa munaasabad kale oo qiimo badan oo isugu maadnay halkan annagoo dhagax dhigayna dhismaha xarunta kaydka tallaalka qaranka waxaan rajaynaynaa in ka badan soddon sano oo markii u horraysay oo insha allah kaydka tallaalka qaranka laga maamuli doono soomaaliya gudaheeda markii dhismahan uunoo soo gabagaboobo waxaa laga maamulaa hadda dalka kenya tan iyo burburkii waxaa loo soo rari doonaa halkan halkan ayaa laga maamuli doonaa kaydka dalaalka tallaalka qaranka waa mile stone weyn oo aan muddo badan higsanaynay waa ilahay mahaddiis inaan soo gaarnay maanta sanadkani waa sanadkii deliveriga ama natiijada wax badan ayaa insha allahu tacala sanadkan dhammaadkiisa indhaha dadka soomaaliyeed ay ku farxaan ay arki doonaan waxaa aan u mahad celinayaa world bank oo mashruuca laga fulinaya maxay ahayd noogu deeqay iyo hay-adda u n obis oo fulinaysa mashruuca iyo dhammaan inta gacan ka geysatay waan ugu mahad celinaynaa waxaa xusid mudan oo aan rabaa inaan halkan ka xuso dacaayado dadka qaar mararka qaar ay baahinayaan oo ku saabsan isbitaalkan isbitaalkan aniga markaan imaaday wasaaradda madaxweynaha wuxuu igala hadlay inaan dhismo u raadiyo oo isbitaal weyn laga dhiso halkan dalal badan iyo saaxiibo badan oo aan weydiiyey kaalmadaas inay noo dhisaan isbitaal weyn ugu dambayntii waxaa soo baxday xaqiiqo noqotay in isbitaal development ah horumar ah oo qarash badan uu ku kacayo intaas la eg cid ku dhisayso inaysan jirin hay-adaha iyo dowladaha na taageerana waxooda ay u badan yihiin wax humanitarian ah iyo wax bramir health care ku kooban adeega caafimaadka asaasiga keliya ku kooban